bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan abiil amase codsi ujeedayo dadka reer puntland ku saabsan shalay waxaa inoo dhacday doorasho xor oo xalaal ah sideedda bisha january laba kun iyo sagaal iyo toban waxaan dooranay madaxweyne cusub iyo madaxweyne ku-xigeen cusub muddo usbuuc ka hore waxaanu s waxaanu dooranay baarlamaan cusub guddoon cusub ee baarlamaan waxaan haysanaa maanta marka waxa weeye dowlad cusub madaxweyne cusub madaxweyne ku-xeen cusub iyo baarlamaan iyo guddoon cusub waxayna u dhacday isbeddelkaasi si xor ah oo xalaal ayuu u dhacay waxaan rabaa marka inaan u sheego shacwaraha reer puntland in ay dowladdoodaa cusub oo sida farxadda le wanaagale ugu dhalatay inay u soo dhaweeyaan si wanaagsan in qalbi furan lagu soo dhaweeyo in gacmo furan lagu soo dhaweeyo waxay u baahan yihiin taageeradeenna waxay u baahan yihiin ducadeenna waxay u baahan yihiin isgarabtaageenna u baahan yihiin waxaan idiin sheegayaa puntland waa mid ma kala laha gobol ma kala laha reer ma kala laha waxaa la yihahda deegaan puntland waa mid inagoo mid ah oo meel u wada jeedna ayaanu gaari karnaa guusheenna iyo horumarkeenna iyo wadajirkeenna ciidamada qalabka sida ee puntland meel kasta ay joogaan waxaan rabnaa inay ay ay u qabsadaan hawshoodii sidii ay u wateen oo ah inay ilaaliyaan dalka inay difaacaan xuduudaheenna in ay qaranka u shaqeeyaan askariga puntland reer maaha qabiil maaha gobol maaha waa askari u dhaartay inuu u dhinto dalkiisa wey difaaco dalkiisa difaaco dadkiisa shaqaalaha dowladda puntland shaqaale reer maaha shaqaale gobolla maaha waa shaqaale puntland weeye dalkaa u wada shaqeynaa dhammaantayo waxa la yihahda kala guur ma jiro kala wareeg isbedel dawli ah oo wanaagsan oo si fiican u dhashay ayaa dalkeena ka dhashay saa in loo arkaa rabnaa waxaan rabnaa marka inaanu saas u wada shaqayno madaxda cusubna lagu soo dhaweeyo kuwii hore u joogayna lagu sii sagootiyo wey aniguna ka madaxweyne ahaan waxaan rabaa in aan si dhow oo mug leh ula shaqeeyo madaxweynaha cusub wixii fikirkayga ah oo wanaagsan aan siiyo wixii talo aan isleeyahay ama waayaalnimo shantii sano aan meeshaan ka shaqaynayay aan ka kororsadayna waxaan rabaa si wanaagsan inaan ugu biiriyo wada shaqayno aragtidii hadduu iga baahda dabcan isaga ay madaxweynaha ayaan codsigaas isaga ayuu ku xiran yahay anigu marka advicekayga iyo taladayda joogtada ah waan siinaya waxaan u arko inay tahay dhabada saxda ah inkastoo aan ku kalsoonahay madaxweynuhu inuu ku filan yahay shaqadiisa si wanaagsanna u gudan karo dadkana u hogaamin karo oo aan rajaynayo in saa u doorateen madaxweynuhu waa yahay waana hubaa inuu yahay marka waxaan rabnaa marka inaan kuaan ku celinaya waxa weeye midni baan u baahanaa wadajir baan u baahana unit baan u baahanaa iyo in aad dowladdiina ku kalsoonaataan si fiican usoo dhaweysaan isbeddelkaasna aad siduu yahay aada u aragtaane ciidamada gaar ahaan waxaan rabaa inaan ku adkeeyo in ay u midoobaan difaaca dalka iyo dadkooda ay u dhaarteen intaas ayaan rabaa inaan messajkaas inaan gaarsiiyo shacaweynaha reer puntland meel kasta ay joogaan aad iyo aad wada mahadsantihiin guuya khayr baa idin